waxaa aada loo soo dhoweeyey wada shaqaynta ay la leedahay dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah waxaa kaloo halkaasi natiijada ka soo baxday ka mid ah in ciidamada qalabka sida dib u dhis lagu sameeyo dowladaha soomaaliya taageerana laga codsaday in la garab istaago dowladda federaalka soomaaliyeed dib u dhiska ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay u awoodaan dib u hanashada amniga amniga iyo guud ahaan waddanka